أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada warka subxanimada idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhaca dulaadka degmo runirgood ee wilaayadaasi falanqeeyaal reer galbeed ah ayaa sheegay in fashilka xamaladii murtadiinta ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga iyo bixitaanka kufaarta afrikaanta ay sababi doonaan in soomaaliya ay noqoto afghanistan labaad wilaayada baay ee duruurta saxiixa usoo gebagabaysay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qaasax dheere munaasabada inabadoon ku caleema saaratay mid ka mid a beelaha dega wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi madaxa maamul goboleedka gaaloraaca jubbaland ayaa sheegay in dalka soomaaliya uusan xor ahayn isagoona qiray in kooxda ridada iyo maamul goboleedyada ay gumeysi ku jiraan جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد waa subax talaado ah taariikhuna ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ayaa xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee saldhigga maliishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi waxaana halkaas ka dhaca dagaal culus oo la isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen guriga oo magaalada baydhabo ka degan yahay waxay ugu yeeraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta kooxda ridada soomaaliya kaas oo lagu magacaabo saalax shariif waxaa burbur xoogan uu soo gaaray guriga murtadkaasi uu lahaa ee mujaahidiintu qaraxa la beegsadeen wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhaca dulaadka degmada rurirgood ee wilaayadaasi sida warbixinta warkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen abusheyba sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed kaba ku tukaday oo ah waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe allaha xifdiye oo xalay waraysi gaara siiyey idaacadda islaamiga landalus ayaa ka warbixiyey qaabka uu u dhacay weerarka meendhabagal ah oo laba maalin ka hor ka dhacay deegaan dhacaduleedka degmada ruunirgood ee wilaayadaas kaasoo lagu gumaaday maleeshiyaadkii kamiinka loo dhigay islamarkaana looga furtay hub noocyo kala duwan leh waaliga ayaa tilmaamay in maleeshiyaadkaasi hadafkoodu uu ahaa in dadka deegaanka ay u geystaan dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhac boob dil kufsi iyo dhibaatooyin kale balse allah mahadii mujaahidiintu ay ka hortageen kadib markii ay heleen macluumad daqiiq ah
waxaa kamiin ilaahay barakeeye ka dhacay deegaanka gacal ogaas ee hoos yimaada degmada ruunurgood marka kamiinkaasu macluumaad mutawaatira oo fadhiya markii la helay ilaahay waa fududeeyey marka saasuu dhaca horta intooda badan waxay ahaayeen wixii ka haray ciidankii eritrea laga keenay baaqiyaadkii ka haray ugu dambeeyey ahaayeen waxyaaba yaryar oo maliishiyad xamar laga keenay oo degaanka in lagu carqaladay la rabay oo qaar iyagu dileenna wixii ka soo harayna waa la socdeen marka labadaas qolay ka koobnayen waxaana horta khasaaraha ugu weyn in gacan kulul ay gaartay taasoo mar dambe inay dhulkaas carqaladeeyaan inay ka fiirsadaan ku qasbaysa waxaan inagu xaqiijinay inay ka dhinteen sagaal askari toddoba kalena ay ka dhaawacantay dhulkuna waa dhul hawd ah oo hadda ka badanna waa jiri kartaa qoryahana waxaa laga qaaday afar aake iyo hal bkm iyo qori fala ama gtr waxaa ugu darnaa in maalintaas xataa labayo tobankii la eryanayey ilaa haddana meel aysan isku sheegin wax xamar u cararay iyo wax fakaday iyo wax inay noqdeen marka khasaa'irka xagga maadiga iyo xagga nafsigahuba ilaahay baa ku jebiyey sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa sheegay in duulaankii kooxda ridada laba sano ka hor ay kusoo qaaday wilaayadiisa fashil uu kusoo dhammaaday islamarkaana jab iyo halaag ay kala kulmeen murtadiintu alxamdulilaahi laba sano kadib dagaalkaa socday waxaan awalan ilaahay ku mahadinaynaa magaciisa latiif oo ah qofka inuu ku riixo waxa asaga dantiisa haba nace qofku ma og tahay waxaas danteenna anagu ma naqaana ilaahay baa yaqaan wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun marka nimankaas waa isu soo abaabuleen ayagoo kaashanaya ciidanka maraykanka iyo saliibiyiinta afrika oo dhan dagaalkaas labada sano socday runtii waxaa lagu talagalay in lagu baabi'iyo ciidamada mujaahidiinta si meesha looga saaro shar- ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahayna wuxuu leeyahay inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda ilaahayna waxbuu shirqoorayey Eh, ayaguna waxbay shi- shirqoorayeen shirqoolka ilaahay ayaana wa- wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin allah ayaa shirqoolay ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay wallahu muxiidun bilkaafiriin marka ilaahay ayaa hareereeyey wuxuu u tusay inaan nahay dad yar oo lasoo afjari karo oo la baabi'in karo inaan nahu u tusay laakiin markii goobihii uu tegay isagaa laayay falan taqtuluhum walaakin allaha qatalahum waa baabi'iyey hal goob ay ku guulaysteen maalinta dagaalkaas la bilaabay iyo maanta intuu dhaxaysa ilaahay waa u diiday waxayna halkaas ku waayeen khasaaro aad naf iyo maal ah ciidamadii iyo saraakiishii loogu talagalay inay islaamka la diraan muddo aad u dheer loo soo tababaray oo gaaladu ay kusoo carbisay ilaa maraykan ilaa turkiya meeshaasay ku baabi'een ciidankii halkaasuu ku baaba'ay waxay hubahay wateen oo loogu talagalay in innaga lagu laayaan oo gaalo isugu soo dartayna ilaahay wuxuu ku wareejiyey gacmaheedna hadalka waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa ku soo aadaya xili maleeshaadkii lagu soo daabulay wilaayada shabeellada dhexe ay ka firxanayaan deegaanadii wilaayadaasi ay kaga sugnaayeen iyadoo intooda badan ay isku waraysteen magaalada muqdisho maasanid abusheyba falanqeeyaal reer galbeed ayaa sheegay in fashilka xamladii murtadiinta ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga iyo bixitaanka kufaarta afrikaanta ay sababi doonaan in soomaaliya ay noqoto afghanistaan labaad bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinaya warkaasi xukuumadda soomaaliya ayaa raadinaysa taageero cusub oo dibadda ah iyadoo laga cabsi qabo in al-shabaab ay la wareegto maamulka waddanka waxaa cinwaan looga dhigay warbixin uu mowqica muniitar ka qoray xaaladda soomaaliya iyo taxadiyaadka ay wajahayso kooxda ridada xilli uu soo dhowaaday wakhtiga la qorsheeyey in isbahaysiga admis uu isaga baxo soomaaliya khubarada ayaana saadaalinaya in dalka ay ku soo wajahan yihiin dhacdooyin la mid ah kuwii uu martigeliyey afghanistan muddo hadda laga joogo laba sano warbixinta ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday gulufkii ay xukuumadda xasan sheekh ku soo qaaday deegaanada wilaayaadka islaamiga ah bartamihii sanadkii labada kun laba iyo labaatanka iyadoo maleeshaadka murtadiintu ay kor ka taageerayeen diyaaradaha dagaalka maraykanka iyo kuwa turkida balse iskudayadaas ayaa laba sano kadib ku soo idlaaday fashil iyo guuldaro sababa ku aadan khasaaraha baaxad leh ee ciidanka dowladda ee aan khibradda lahayn soo gaaray oo ay ku jirto dilalka saraakiil sarsare waxaa al-shabaab lixdii bilood ee lasoo dhaafo u suurtagalay inay meesha ka saarto dhammaan guulihii ay dowladda ka gaartay gobollada dhexe ee soomaaliya ayuu yidhi sarkaal ameerikaan ah oo ay warbixintu soo xiganayso websayteka monitor ayaa warbixintiisa ku soo hadal qaaday awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sii xoogaysanaysaa waxayna warbixintu tilmaamaysaa in mujaahidiintu ay taageero badan heleen kadib markii uu dhacay heshiiskii muuse bixi xabashida uu ku siiyey badda soomaaliya qabaa'ilada soomaaliyeed ayuuna sheegayaa inay la dhacsan yihiin hab maamulka mujaahidiinta ee dhaqangelinaya shareecada raxmaanka mar ay muniitar ciwaan ka dhigatay afghanistan kale ayay sheegaysaa in mashhad la mid ah kii afghanistan uu ka soo bidhaamayo soomaaliya dowladaha reer galbeedkan ay ku khasaareen lacagaha balaayiinta ah ay ku bixiyeen soomaaliya shacabka soomaaliyeedna ay ku qanacsan yihiin adeega dowladeed ay bixinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad badan oo soomaaliyeed oo ka niyo jabsan musuqa iyo ninjeclaysiga ragaadiya nidaamka garsoorka soomaaliya ayaa hadda doorbiday inay cadaalad u raadiyaan maxkamadaha shareecada ee al-shabaab tani waxay sababaysaa xaalad la mid ah qalalaasihii afghanistan ka dhacay sannadkii labada kun kow iyo labaatankii markii taalibaan ay afgembiyeen dowladda ayna ku dhawaaqeen imaaro islaami ah falanqeeyayaasha reer galbeedka ayaa ku baaqay in la qaado tallaabo deg deg ah si looga fogaado suurtagalnimada inay soomaaliya ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistan ayay leedahay warbixinta taqriirkan uu daabacay mowqica munitor ee ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa qayb ka noqonaya daraasaad iyo warbixinno ay warbaahinta gobolka iyo midda caalamiga ay ka qorayeen xaaladda soomaaliya sababa ku aadan bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta oo gebagaba ku dhow iyo mustaqbalka nidaamka riddada soomaaliya oo mugdi ku jiro in badan oo ka mid ah falanqeeyayaasha reer galbeedkuna ay saadaalinayaan in shacabka soomaaliyeed ee mustaqbal wanaagsan usoo ifayo kadib bixitaanka isbahaysiga saliibiga ah ee dalka ka hirgeliyey nidaam kufri ah aad buu u mahadsan walaalkan bashiir oo kaasi ahaa munaasabad ay nabdoon ku caleema saaratay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdulqani maxamed ayaa warkaasi inoo haya munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan nuqabo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooratay jifada maamiye ee beelweynta baadicadeeh ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne munaasabadan ayaa lagu doortay nabadoon cusub oo ay yeelatay jifada maamiye kaas oo beeshiisa ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana xafladii caleemasaarka kelimaad kala duwan ka jeediyey marti sharafkii kasoo qayb galay ugu horeen waxaa kelimad duco u badan xafladda ka jeediyey wabar cumar wabar cabdi wabarka guud ee beesha baadacadde alxamdulilah ilaahay mahad iska leh nagu soo waafajiyey xafladdan qiimaha iyo sharafta leh ee maanta lagu calaymo saaray walaalkeen axmed maxamed xasan axmed diikalbaay la yidhaahdo ilaahay waxaan ka baryayaa axmed diikalbaay xilkan loo dhiibay oo culus inis ilaahay la garab gala wixii dhibaan ilaahay iska dhacsado maamiyana as ilaahay ugu dhiga kii ilaahay diintiisa ku hogaamiy ilaahay ugu dhiga intaasi kadib waxaa kelimad la siiyey nabadoon axmed moxamed kalbaay nabadoonka cusub ee jifada maamiye isaga oo ballanqaaday in beeshiisa uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka alxamdulilaah waa ka gadoomay walaaluhu afartan nabadoon iyo ninkii hadda shaqada hayay ee walaalkeen cabdiqaadir sheekh nuur oo yuusfidow maalintou dhintay ilaa hadda maanta aan meeshaan taagannahay camalkani reerka u hayay shaqada reerka u hayay kitaabka qur'aanka ah wax lasu hadiyeeyey asagaa ugu qiimo badan laakiin ma aha in la dhunkado meel la dhigto wuxuu rabaa in lagu dhaqmo xuduuddiisii iyo axkaamtiisii lagu dhaqmou rabaa sidaa iigu dhiibteen waxaan allaha markhaati gashanaya inaan u qaadanno nin walbaba waa nabadoon kalamataytal roonin dhaqanka islaamkan meesha u fadhina aan u joognaa inaan kitaabka ilaahay annagana isku dhaqno ummaddanana diriskeena kula dhaqanno iidana ku toosnaanno sidaa iigu dhiibteen allaha intaana markhaati ay ka tahay inaan ku dhaqmi doonona ka leexanayn inaan ballanqaadaya ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoo si weyn u soo dhoweeyey nabadoonka cusub sidoo kalena ugu mahadceliyey reer maamiye isku duubnidooda xafladdii qiimaha badnayd ee lagu soo doortay nabadoon sheekh axmed maxamed xasan ee gebagabadeeda aan galabta u fadhinno waxaan leenaha nabadoon soo dhowow wilaayadaada islaamiga hiiraan ku soo dhowow kabaasheeda soomaaliyeedoo walaalaha ku soo dhowow beeshaada baadacadda ku soo dhowow reer maamiye ku soo dhowow nuqabadii iyo dhaqankii oo wabarka uu u weyn yahay galabta meesha fadhiya gogoshoodii ku soo dhowow naqiib soo kordhaa tahay annagana waa ku aqbalnay waa kuu ducaynaynaa booska noo buuxi yuusuf iidow waxaa mahad mudan runtii oo aan hilmaamay muddadii ama fadradii oo yuusuf iidow maqnaa reerka maamiye ma uusan kala tegin waana wada jiray wuxuuna u dhisnaa sidiisi waxaana gacanta ku hayey ilaahay ha ka abaalmariyo cabdulqaadir nabadoon abjad waa nin waayeela hoddo ah dadaalkii aad soo bixisay allaha kaa ajarsiiyo ilaahay idinkii haddana garab u noqo walaalka ha khudlaaminin u miciin qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa inta badan doorta naqiib diimeed oo ay ku midaysan yihiin taas oo qayb weyn ka qaadatay diris wanaagga iyo in qabaa'ilka ay noqdaan kuwa naf iyo maal ku bixiya difaaca diinkooda mahadsaned cabdulqani madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee jubbaland ayaa sheegay in dalka soomaaliya uusan xor ahayn isagoona qiray in kooxda riddada iyo maamul goboleedyadaba ay ku jiraan gumaysi sida ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen casaam carafaad xilli kooxda riddada soomaaliya ay u dabaaldegayso waxaa loogu yeero xornimadii dalka uu qaatay ayaa waxaa mursad axmed madoobe madaxweynaha maamulka riddada jubbaland sheegay inaysan uu xor ahayn dalka ayna ku hoos jiraan gumaysi maamul goboleedyada riddada ah iyo kooxda riddada ayuu ku sheegay inaysan xor ahayn marka la eego xaaladda ay ku sugan yihiin isagoo ka deeriyey xaaladaha kala duwan oo dalka uu ku jiro mar uu hadal uu ka jeeday munaasabad lagu sheegay in lagu dabaaldegayo xornimadii laga qaatay talyaaniga balse hadalkaasi ayaa daliil cad u ah gumaysiga uu dalka uu ku jiro maadaama gumaystihii saliibiga ahaa uu dalka uu dhiibay dabadhilfyo aan waxba isdhaamin waxaan hubaa maba dhacaysee maanta haddii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilligaas halgankan soo jiray maanta wax xaaladda ay ku jira ay arki lahaayeen waddanku inay noloshooda iyo cidhiiri badan dareegi lahaayeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba baab inaan u jeediyo ah xor ma nihin aan xorowno oo taariikhda aan dib u celinno oo siyaasadda aan ka shaqaynayna ha noqoto mid dadka waxtarta maamulka jubbaland iyo midka kooxda riddada iyo sidoo kale maamul goboleedada dalka ka jira ayaa ah maamullo ay dhisteen gaalada laguna talagalay in lagula dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sharafta ummadda soomaaliyeed mahadsanid cazaam warkiisa waxaan moanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu